والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaada shabeellada hoose faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha siriibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay gobolka laamu ay xooga ku haysato kufaarta kenya wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ibah kaasi oo kasoo baxay safka cadowga allah dibadbaxaada ka socda dalka kenya ayaa sii xoogeysanaya iyadoona dowladda siriibiyadda kenya ay iska indhatirayso wax ka qabashada dalabka dibadbaxayaasha lix boqol oo qoys ee ka faa'iideystay raashin qaybin wilaayada jubbada hoose ay ka sameysay degmada jamaame ee wilaayadaasi munaasabad lagu maamuuseeyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool sidoo kale warkaana subaxnimo waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan halkii uu ku dambeeyey duulaankii kooxda riddada soomaaliya ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax jimcaha taariikhduna ku beegantaha laba iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta ay ku leeyihiin deegaanka dana oo kamid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsada hubka noocadiisa kala duwan laamu xog dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay xooga ku haysato sariibiyadda kenya bakhtiga waxa uu gaaray laba askari oo kenyaati ah halka dhaawacna uu gaaray toddoba askari oo ka tirsan isla ciidamadaasi dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xero maliishaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xadbeenaadka gaar ahaan agagaarka deegaanka kamboni dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada iyadoona ay sidoo kale jirto khasaare nafeed oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi walow aan xadiin inta u leegyahay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo kasoo baxay safka cadowga allah sidoo warkaas ku faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed magaalada buuqaqable ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa lagu soo bandhigaya askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta ah cali cabdi coroon waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka lagu soo tababaray dalka uganda waxa uu si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka booliska militaar oo ay magaalada muqdisho si aad ah ugula dagaalamaya xijaabka iyo niqaabka sharciga ee haweenka muslimaadka markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu uga warbixiyey qaabkii ugu biiray safka riddada isagoona fariin baaq ah u diray askarta murtadiinta ah ee uga soo tagay safafka maleeshiyaadka riddada magaciidu cali cabdi cismaan magaalada beledweyne laba galay anaa aska galab cidna iguma dhiirigelin laba galay markaa nagala qaaday dhinaca nala geey waa nagala qaaday waxaa nala geey xarliida cabdiyaam waxay ku taallaa dalkii waa tababar xero tababaray saddex bilood saddexda bil ka bacdi waa nala soo qaaday xero liira haddama ayaa nala keenay xamar waxaana loo kala qeybiye dhowr laba guutaaneen guuto waxay aada galguduud tii kalena waxaa joogta hadda baradka gadaashaha laga soo saaray laakiin markaan kasoo tagay xamar aan ugu soo tagay kaskeeda aan u galay cidna uguma dhiirgelin berigana kaskeeda aan ugu soo tagay waa kasoo noqday waxay waxaan ugu soo tagay shalay inaan qaldoomayaan ogaada haddana waa kasoo noqday fariin halkaan ugu dirayaa baloo adag waa qaldooma anaa ku qaldoomay inay ku qaldoomin mar daba dadkaas waxaan leeyahay hadday la samintaha ka joogaana ninkii shalay ku qaldoomay inay kasoo baxan rabo cid hor joogta male waa kasoo bixi karaan anigu waa kasoo baxay intaad aadin intaad qaadin intaad qabadin cid dhahda male hadda si fiican in liigu soo dhibay wax xumaata kuma arkin hadda dantii shalay aan ka tagay oo duuda iyo wixii inaan raacdan rabo cali cabdi coroon waxa uu qayb ka noqonayaa askar toobaneeye ah oo toddobaadadii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ka soo baxaya safka kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwaan dibadbaxada ka socda dalka kenya ayaa sii xoogeysanaya iyadoona dowladda siriibiyadda kenya ay iska indhatirayso wax ka qabashada dalabka dibadbaxayaasha faahfaahinta warkaasi waxaa inoo ha walaalkeen abuusheyba kenya ma jirto wax isbeddel ah oo ka dhashay sharcigii maaliyadda ee kordhinta cashuuraha ee uu madaxweynaha dowladda siliibiyadda kenya william ruuto uu dib u celiyey kaasoo dheliyey isku soo baxyo aan horey loo arag oo ka dhacay nairobi iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi waxaa weli sii socda mudaaharaadyada iyadoo ay dibadbaxyaashu ku hanjabayaan inay tegi doonaan xarunta madaxtooyada ee uu ku sugan yahay gaalruutu isku soo baxyada ayaa waxay isku bedeleen kuwo siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu gaaro kursiga ruuto dadka mudaaharaadaya ayaa hadda ku dhawaaqaya ruuto waa inuu dhacaa ruuto waa inuu dhacaa laamaha ammaanka kenya ayaa isku dayaya inay xakameeyaan banaanbaxyada kuwaasoo u adeegsanaya sunta dadka kaga ilmaysiisa si ay u joojiyaan kumanaanka dhallinyarada ah ee ka qayb qaadanaya dibadbaxyada ciidanka militariga ayaa sidoo kale la geeyey waddooyinka laga soo galo madaxtooyada iyo goobo kale banaanbaxyaasha ayaa sheegay in arrintu ay ka gudubtay sharciga maaliyadda ayna hadda jiraan arrimo kale oo badan oo ay tahay in wax laga qabto oo ay ugu horreeyaan musuq maasuqa iyo ku-takirfal awoodeed oo ay ku eedaynayaan madaxda sare ee dowladda kenya aad buu mahadsan walaalkan abusheeba ayuu kaasii ahaa lix boqol oo qoys ee ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay degmada jamaame ee wilaayadaasi warkaasi waxaa inoo yahay walaalkan abu ayman
فاطمة عبد القادر أوكر فاطمة عبد القادر أوكر
kaarka ha la ilaashado insha allahu tacaala qof kasta kaar hadduu hela rashin waa helaya degmada jamaame wuxuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ka sameeyey raashin qaybin ay si isku mid a uga wada faa'iidaysteen lix boqol oo qoys kuwaas oo la siiyey raashin noocyo kala duwan leh qoysaskan oo isugu jiray danyar iyo masaakiin ayaa ka kala yimid tuulooyin iyo sidoo kale gudaha degmada jamaame goobta raashin qaybinta ay ka dhaceysa waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada kula sugnaa qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada waxaana suldaan macali maxamed cabdi duuba oo la hadlay warbaahinta islaamiga oo halkaasi ka jeediyey kelimad bogaadin ah oo u diray ciidamada mujaahidiinta iyo maamulkooda wilaayada waxaa weeye dadka muslimiinta ayagaa isu gargaara ayagaa walaalo ah ayagaa kala danqada ayagaa isfahmayo allah subxaana wa tacaala u baryaynaa marka eh, muslimiinta khaasatan bariga afra mujaahidiinta ka dagaalamayo waxaan leeyahay sabra ee dulqaata waa haddaad masaakiinta dhab- aad macnaha aad u gargaarteen haddaad cadowgooda ka dhiciseen haddaad diintooda u difaacdeen haddaad xijaabkoodii iyo diintoodii alla subxaana wa tacaala aad dhiiggiinna u hurteen ilaahay fadliga idinkama dayaco ilaahay subxaana wa tacaala idiin baryaynaa haddaan nahay salaadiinta jubba sufla insha allahu tacaala waxaan leeyahay arrintaa meesha ka sii wada jubba suflaan waxaan leeyahay jazaahu allahu khayra aljazaa iyo waxaad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo mar kastana waxaad ku dadaashaan muslimiinta tabarta yar in la garab qabto oo loo dadaalo kadib markii si nidaam ah oo uu hagayo maamulka islaamiga ee wilaayada jubbada hoose ee bulshada u qaabilsan kala dambaynta iyo inuu ku dhaqo shareecada islaamka dadkuna ay heleen calaaqoysadkii ay mujaahidiintu ugu talagaleen waxaa halkaas mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus kula hadlay qaar ka mid ah dadkii wax la taray oo ka warbixiyey dareenkooda ku aadan deeqda walaaltinimo oo ay ka heleen maamulkooda magacaygii waa cabdiqaadir cabdiraxmaan waa degmada jamaame raashinka waxaana la siiyey haaf bura haaf bariisa haaf sokora shan doorwaad saliid ayaa nala siiyey ma filays marka raashinkan ma filayni siikla ma filaana igu no- igu noqotay saaki markii laysoo wacay raashin baa kuwa ku yaalla degmada imaawal iyo dhahay markaan imaadayna aad baan u faray dareenkaaga ka waran dareenkayga wax la- wax la koobi kar maaha hadda maxaa ku fadhisaaday hadda waxaan ku fadhiya raashinkii ama ku fadhiyaaba inaan qaataan diyaar u ahay hadda deegaanka aan ka imaado waxaa la yidhaha tuulada madhaami yaallaa madhaami raarjabaa maanta waxaa la siiyey maxaa raashin ee bariiska sokorta saliida shandarwida s- waxay la imanaa saddex kiishkiish is dul saara maanta maasha allah oo wax la heli karaa ay ahayn oo farxad lagu bixinayn wax lasoo koomaya ay ahayn amniga lagu qaadanaya ka waran maasha allah jow degan oo wax la heli karaa ay ahayn ilaahay noo barakeeyo qofka marka hore waa la soo qoray haa waa la soo qoray marka la soo qoray kadib haddana boonaa la siiyey sharafta waxaa ku qaad wax loomaya wax soo koomaya maaha kadibna raashinkaa la si fiican maasha allah ilaaha noo barakeeyo walaalahay muslimiin gacanta koreysa allah ka dhig meel kastoo jooga allah ku dhoor ilaahay ku amaansado sidaas waxaa ku hirgelay mid ka mid a mashaariicda tacaawunka iyo in wax la taro dadka taagta daran ee bulshada qaybta ka ah kuwaas oo si farxad leh ku soo dhoweeyey tallaabadan raashin qaybinta qurub kuweyn jaceelka walaalahooda iyo farxad dhexjoogooda maamul isku dhiirigeliya bulshada iyo quwadooda ayaynu ku soo dhoweeyeen iyagoo dhanka kale isdareensiinaya in tani ay tahay nimco uu allaah ugu deeqay oo ka maran waxsismada gacmaha shisheeye ee danaha iyo dhagaraha ku hoos duugan ay ka wan yihiin heerarka waxa ay bixinayaan hay-adaha cadowga munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed أولا أجر تعليم القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ثانيا أجر قراءة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها رواه الترمذي munaasabadanna waa ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bokool culimaa udiin waalidaadka ardayda iyo marti sharaf kale ayaa sagootin u ahayd laba iyo labaatan arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kuwaas oo ka qalanjabiyey madaarista aytaamta ah ee magaalooyinka buurdhuxonle iyo rabdhuure munaasabada oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu maamuusay guud ahaan ardayda madaarista agoonta ee wilaayada bokool waxaana si gooni ah loo abaalmariyey ardaydii ku tartantay qur-aanka kariimka si gaar ah kuwa kaalimo hore kusoo baxay ardayda qur-aanka ha khatantay imtixaanka lagu qaadi waa labaatan iyo lama arday ardaygii dhiinweer insha allahu tacaala ha kahe ardayda marka waa la tartansiiye kaalan koowaad kaalan lamaad kaalan saddexaad yajar jaa'izilinka talagalay insha allahu tacaala anta kale ha mushaarakayd laakiin markaas kaalanta lagu qaadin insha allahu tacaala iyoona jaa'izilinka talagalay ardayga koowaadaan weere maybu aha usaama aadam garas oo ku tarsan ardayda madrasada almisbaax qiibta buur dhuxun leh ardaygaas jaa'izadiis kaalan koowaad lanka galiyo laba boqol doollar manaaq muxiidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayada bokool oo munaasabada ka hadlay ayaa kelimadan xafladda ka jeediyey mahin mahadnage xarakatu shabaabulmujaahidiin guud ahaantii aan mahadnage amiirshin horeeyo gaar ahaan walaayadeenun hadda ka noolno amiirshe iyo qaybtiya kala duwan runtii arran ilaahay lanka mahadiyo nin gobodeen arran muslimiinta dhatiyo walgiinka leew runtii ma jarajaran arrantan oo kale lanka isku dhimidaay hooba la diloon isku bahaay laakiin ma jarajarna dowlad islaami e oo si geeka taalla ansuru maasa ma jarajarna aytaamdu ansuru maaso walbarashadu ansuru maasa ma jarajarna qur-aanka kariimka aan tartamaayo ma landhamaayo maalimiintiyo iyo owlaadama kafaaladiyo walqaaday xarakada hayd ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda soo xiray ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey isagoona mahadcelin kadib si gaar ah ula dardaarmay mas-uuliyiinta iyo mucalimiinta mu'asasatulkafaala lil aytaam waxay dardaarmufaday mu'asasatu alkafaala mahadnag kadib way ballanaa dadaalka halla malaabooy insha allahu tacaalaa bilow fayle marahayna meel fayle walning marahayan insha allahu tacaala ardaydii qur-aanka dhammayti iyo marka maanaa qaabkii culuumtii oo ka dhammaystirada fadan dadaalja marka insha allahu taala hala malaaway may kaloon dardaarmu faday insha allahu tacaala ummahaadka ciyaalkan ay taamtay dhalan hooyooyinka way ballanaa insha allahu tacaala kaalanta tinqaadada dhimigii kin ay maana walku halaawnay harakada mayba aan suruntay in ciyaalku la kafaalo qaado walbarashadiyo marka may waan isagana may balsiin ku baahan yahay in kaalanti in qaadatan ciyaalka markii dugsiyada laa ku fasax in ido marka maana la kahay asharka ka nagleer wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa ka furan ilaa shan madaraso oo ay wax ka bartaan ardayda agoonta ah kuwaas oo waxbarashadooda ay ka faala qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab markana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku aadan halkii ku dambeeyay duulaankii kooxda ardada soomaaliya ee kusoo qaaday walaayaadka islaamiga waxaa soo jeedinaya walaalkeen abu xasan shabakad maxalli ah ayaa warbixin dheer ka qortay halka uu ku dambeeyey gulufkii ay dowladda riddadu ku qaaday wilaayaadka islaamiga warbixintan oo ciwaan looga dhigay deegaanada ay al-shabaab dib oola wareegeen ayaa waxa ay ku bilaabatay sida tan gulufkii dagaalka ayaa istaagay madaxweynihiina waxa uu dib ugu laabtay filla soomaaliya kadib sannada ay dowladdu jahaysneed la dagaalanka al-shabaab galal kale ayay dowladdu furtay sida waxay ugu yeedhaan waxkabeddelka dastuurka xiisadda itoobiya ee badda iyo u dabaaldegga xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka al-shabaab waxay si tartiib tartiib ah oo khasaare yar oo la wareegtay deegaanadii horey looga saaray ee ka tirsanaa mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe oo naf waqti qarash iyo khasaare badan dowladdu ku bixisay sida laga soo xigtay saraakiil sare oo maraykan ah xasan sheekh maxamuud ayaa diiday jiritaanka in mujaahidiintu ay deegaano dib u qabsatay wuxuuna yidhi marwuu ka hadlayay munaasabadda waxa loogu yeeray lix iyo labaatanka juun degmo ka mid a degmooyinkii shabaab laga saaray oo ay dib u qabsadeen ma jirto shabakadan ayaa baaris ku sameysay xaaladda deegaanadii ay kooxda riddadu la wareegtay ee gacanta ka baxay una gacangalay mujaahidiinta al-shabaab degmooyinka dib u galay gacanta mujaahidiinta degmada galcad ee gobolka galgaduud waxay ciidamada riddadu la wareegeen lixdii janawari laba kun labaatan iyo saddex hadda waxaa ka arrimiya mujaahidiinta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud inkasta oo muddo kooban ay joogeen waxaa shan iyo labaatankii agosto laba kun labaatan iyo saddex la wareegay maleeshiyaadka uu maraykanku tababare ee danab haddana waxaa gacanta ku haya al-shabaab magaalada wabxe ee gobolka galgaduud waxay afartan iyo saddex kilomitir u jirtaa ceelbuur maleeshiyaadka riddada ayaa la wareegay kow iyo labaatankii agost laba kun labaatan iyo saddex hadda waxay ka mid tahay deegaanada ay mujaahidiintu ka arrimiyaan budbud waa magaalo kale oo galgaduud ka tirsan waxaa lagu xasuustaa sawiradii ay warbaahinta riddada tabisay ee muujinaya quruxda iyo bilicda deegaanka kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay la wareegeen shan iyo tobankii abriil laba kun labaatan iyo saddex ceel cali heelaale waa deegaan istaraatiiji ah oo dhaca shabeellaha dhexe wuxuu ka mid yahay deegaanada lagala wareegay mujaahidiinta saddex iyo tobankii janawari laba kun labaatan iyo saddex hadda waxa ay ka mid tahay deegaanada ay mujaahidiintu xukumaan shabeelow waa deegaan dhaca koonfurta mudug oo maleeshiyaadka riddada usoo gacangalay tobankii sebteembar laba kun labaatan iyo saddex waxaan xaqiijinay in deegaankan ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta al-shabaab camaara waa deegaan ka tirsan gobolka mudug oo gacanta riddada soo galay siddeed iyo tobankii sebteembar laba kun labaatan iyo saddex balse hadda gacanta al-shabaab ay ku dambeysay degmada caad waa meel istaraatiiji ah oo ayna maleeshiyaadka riddadu ay qabsadeen afartii janawari laba kun labaatan iyo afar haddana ku jirta gacanta al-shabaab cawsweyne waa deegaanka ugu hadalhaynta badan marka laga hadlayo dagaalka ay dowladda la gashay al-shabaab waxaa lagu dilay ciidankii riddada ugu badnaa ee hal gooba ku dhinta waxaa la aaminsan yahay in weerarkan uu ahaa mid ka mid ah sababaha uu howlgalka u istaagay laba iyo labaatankii agosto laba kun labaatan iyo saddex ayay maleeshiyaadka riddadu saldhigteen balse weerar kadib waxay xarun u tahay al-shabaab waxaa intaa dheer in deegaanada kooxda riddadu ay ka arrimisa ay la kulmayaan weerare joogto ah islamarkaana ay deegaanada miyiga ah ay weli joogaan ciidamada al-shabaab falaqeeyayaasha arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in dowladda riddadu ay gaartay meel ay ku qanacday in arrinka mujaahidiinta al-shabaab lagu wajaho wadahadal waxaana arrinkan xoojinaya madaxweynaha oo markii ugu horreysay meel fagaara ah ka sheegay in kooxda riddadu ay wadahadal diyaar u tahay oo ay sugayso in al-shabaab diyaar ay noqoto oo keliya xasan sheikh oo bartamihii bishan juun khudbad ka jeedinayay dalka norway ayaa yidhi waxaan rumaysanahay in dhammaadka al-shabaab uu yahay wadaxaajood goorma marka ay diyaar noqdaan shalay iyo kasii hor waxaan ahayn diyaar balse waxaan weli rajaynaynaa inay diyaar noqdaan marka ay diyaar noqdaan waxaan la geli doonnaa wadahadal dagaalka al-shabaab ee dowladda la gasha ee ka bilowday hiiraan ma aha qorshe dowladeed balse dowladda ayaa fursad u aragtay kadibna maalgashatay laba sano kadib dowladda xasan sheikh dib ma u bilaabi doontaa dagaalka mise waddada keliya ee u furan waa wadahadal warkii subxanimo wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu